bismi illaahi raxmaan iraxiim anigoo ah yuusuf xareed geesood waxaan ka yimi meel baayin ka jirto oo ah baadiye baadiyahaas haddii wakhti dhacay oo la guuray dad aanu hadda ka hadli doono tirakoobkooda iyo inta ay yihiin baanu ku harnay danta baana reebtay waanu guuri weynay bacdina tabar ka dhacda maa tabari uma kordhin adugu meeshaasi meel baadiyaha weeye oo layska yaalo laga dhaqaaqi waayey haddii la yidhaahdo degaan waxay ugu dhowdahay meel yaha wargaduud waxyaabaha dowladdu iyo dadweyneba dhammaanba intii abaaraha waxaa weeye gacanqabadkeeda howlaheeda waxaa weeye u xilsaarray ama meel gaargaarsiinaysay wixii ay ka galeen nama soo gaarin annaga iyo tuulada layaha wargaduud waxaan malinayaa waxaa koosgeliyey wargaduud waxay ka tirsan tahay degmada godob wargaduud meel laga guuray bay ahayd waxaan malinayaa in lagu tiriyey meelaan cidiba joogin sababtoo ay tahay annagu waanu arki lahayn beenna sheegi mayno haddii dantaa iyo baahidaana qabsatay waanu usoo sheeganay guddiga abaaraha dowladda iyo haddee dantaba magaalada dhammaanba wixii baanu dantayada iyo baahidayada u sheeganay haddii intaas baan ka hadlayaa in wax noola ka qabtana aan doonayaa biyo waxa uu ahaa baabuur wax lagu doono oo dadku weliba ku tabar xun yahay biyihii waa la waayey weylaleeq meel yahay meelahan wax laga soo qaadi jiray jiriiban iyo waxay noqdeen matoorkii godob meeshaasi dad dadku waa u yaqaanaa dalka meel farlaysa layaaha weeye konton iyo sideed qoys baan aaggaa ku joognaa biyahaasi waxay noo jiraan niin ilaa saddex masaaf bismi illaahi raxmaan iraxiim anigoo ah xuseen maxamed warsame waxaan ka hadlayaa xaaladda jirta abaaraha oo waxaanu ka imi meesha la yidhaahdo wargaduud baa degmo uga dhow meesha aan ka imi waxaana la yidhaahdaa magaceeda farlayso meeshaas degmo ahaan waxay hoos tagtaa godob jiraan baa la yidhi waxayna dadka ku haray abaarti laga guuray waxay waayeen waxay ku guuraan waxay waayeen hanti lacageed ay ku guuraan waxay waayeen gaadiid ilaah baa ku ogaa halkaa wax ugu yimina lama arko sidii ay u hareen baa arrintoodii weli u xirnayd waxay ka daba tegi jireen dhuuni biyood oo ilaahay u geliyey isaaqada baxshaa alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin deeqa ilaah baa laga dhargaayay biyaa uu baraagaha ugu shubay biyihiina waa ka dhammaadeen toddobaadkan laysuguma imaan waxaan ka war helay in laga tiriyey wixii degmooyinka u dhacay wixii meel laga guuray oo kale inay qorantay wax u soo baxayna aan la arag sidaa daraaddeed baanu degmada iyo dowladda iyo gobolka iyo guddiga abaaraha iyo culimaaudiinta waxaan ula soo cararnay baahidaas oo jirta daraaddeed biyola-aan ee xoolihii iyo dadkii oo isku mac taagan dalka iyo dowladda waxaan rabnaa in wax naloo ka qabto si deg dega inaan u helo gacanqabadka dowladda iyo guddiga abaaraha sidaasaan baan sheegaynaa haddii alla idmo inshaa allah waxaanuna jec rabnaa si deg dega in naloo ka arrintaas